asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo adiga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo xiiso leh muuqaalka maanta waxaan ku qaadan doonaa ama diiradda ku saari doonaa dhinaca psychologiga ama cilmi nafsiga qodob aada muhiim u ah qof kasta ee noolna anfici anfici karo ayaan idinla wadaagi doonaa aamusnaanta iyo dhageysiga muhiimadda ay leedahay ayaan idinla wadaagi doonaa inta aan cashirkan duubayo ama kilibkan dhexdiisa aan ku jiro dhowr qodob ayaan idinla wadaagi doonaa oo muhiim ah haddii aad ku dhaqantid noloshaada ad wax badan ka bedeli doontid qof kastoo bini aadam ah wuxuu ilaahay subxaana watacaala siiyey caqli maskax dareen iyo hab hadal uu qofka ku hadlo marka aan ka hadlayno aamusnaanta qiimaha aamusnaanta ay leedahay waxay qeyb weyn ama kaalin weyn ka qaadataa noloshaada waxaa laga yaabaa inay jiraan waxyaalo badan ee aada u caalweyday ee ku dhibayo tusaalo kale haddii aada aragtay in aada dareemaysid deganaan la-aan fara badan haddii aada dareemaysid in aad tahay qof aan iska warqabin gudo ahaan marka dadka ay kula hadlayaan aada adigu meel kale ka fikiraysid marka aada shaqo haysid aada meel kale ka fikiraysid marka aada buug akrinaysid ama aad wax akrinaysid aada tahay qof maqana joogo ah haddii aada aragtay sidoo kale inay ku dhibayaan dadka hadaladooda inay ku dhibayaan dhawaaqa iyo shanqaraha ama shanqarta agagaarkaada ka baxayso ay ku dhibayso oo aada dareemaysid culees madaxa uu ku xanuunayo dhagaha ay ku buuxaan guux dhagahaada aada dareemaysid wax badan aad u adkeysan karin aragtida xataa marar qaar ay ku dhibayso macnaha waxyaalahaasoo dhan waxaa keenayo maskaxda ayaa kaa buuxsantay maskaxdeenna ilaahay subxaana watacaala uuna siiyey waxay ku xiran mashiin aada u weyn waxaa lagu qiyaasaa unugyada maskaxdeenna ee shaqeynaya ee ku jiro inay tiro ahaan gaarayaan ilaa labayo toban milyan oo unugya unug kastana ee maskaxdeenna mashiinta ku rakiban jirka kale ayuu la shaqeeyaa qeybaha jirka sida darteed jirkeenoo dhan waa silsilado isku xiran oo sidii fiilooyinka korontada isugu xiran ee wada shaqeeya waxayna kasoo unkamaan ee laga xakumaa ee saldhigu ah maskaxda haddii marka fiilooyinkaasi habkii waxay u wadeen iyo isku xerkii u yara adkaado ama ciriiri galo fiilooyinka u ciriir galo adigoo dhan markaa waa marka aada gelaysid maskaxiyan ahaan qof sida calaamadihii aan soo sheegnay oo ah hadalka uu ku dhibo culeys badan aad dareentid aad noqotid qof maqano jooga ah aad noqotid qof wixii uu sameeyey aan xasuusan karin shalay wuxuu sameeyey daraad wuxuu sameeyey isbuucii lasoo dhaaf sanadadii lasoo dhaaf aan xasuusan karin waxyaalahaasoo dhan waxaa u sabab ah qeybta xasuusta ee maskaxdeena ayaa culeys ka jira qeybta maskaxda xasuusta maskaxdana meelaha ugu badanay wax ka qaadata waxa weeyaan waxaa la yidhaahdo dhageysiga aragga ama maqalka aragga sanka oo ah uriska ama shiirta waxaad ka urisid dhadhanka oo ah waxa aad testiga ama carabka aad dhadhamisid iyo dareemaha ay ka qaadataa haddii marka qeybahaasoo dhan ay kaa buuxsamaan waxaa imaanayso inaad culeys badan dareentido adigaad isnacdid oo xitaa xiriirkaada adiga naftaada iyo kan bulshada uu ku dhibo oo aad kaasatid dadka islamarkaana aad doonaysa inaad bal aduu meel keliga aad joogtido buuqan aad ka dhexbaxdido waxaan inaad marka dhex siibatid ayaad doonaysaa maxaa yeele marka dareemaha maskaxda ama emotionada waxaa la dhaho heer gaaraan ay caburmaan ay gaaraan ama dareen aad dareemaysid ku dhibay uu jiro sida tusaaloo kale dareenka cabsidoo kale markaad dareentid cabsi ama qaylo badan aad maqashdo hal mar waxay soo dhacaan waxaad noqonaysaa qof falceliyo falcelintaada waxay noqonaysaa amaa inaad carartid amaa inaad dagaalantid oo aad isdifaacdid ama in aad noqotid qof dhagax oo kale ah fight and flight and free smooth ayaa la yidhahdaa so marka waxyaalahaasoo dhan waxay ku xiran yihiin maskaxdeena fiilooyinka ama unugyada maskaxda ku xiran ayaa problem ama dhibaato ka jira haddaba waxaan ku siin doonaa haddii caqabadahaasi nolosha aada aragtay inaad in badan ay kugu soo laalaabanaysa hilmaanka ha noqdo isla joogad la-aanta ha noqoto maqana jooga inaad tahay inaad adkeysan karna adkeysigaada u adag yahay inaadan dulqaad lahayn waxaasoo dhan haddaad aragtid waxaan ku siinayaa tips maanta dhowr qodob inaad noloshaada ku dabaqdid si dhayli ah aad isugu dayda inaad dabeecadahaada macaadooyinkaada aad ku bedeshid waxaan adeegsanaynaa marka waxyaalaha aaladda ugu muhiimsan ee la yidhaahdo silence aamusnaanta waxaa jirta oraah oranaysa you can learn more in hour of silent then you can in a year from the books hal saaco oo dhageysi ah oo aad adiga is dhageysatid gudahaada waxaa ka socda aada dhageysatid agagaarkaada waxaa ka socda aada dhageysatid oo attentionkaada dareemahaada aada soo xaadirisid waa one hour waxay ka qiimo badan tahay hal sano oo aad wax akrinaysay ee aad wax baranaysay ay ka qiimo badan tahay ama aad buugag akrinaysay ay ka qiimo badan tahay haddii aad akhrisid buug kaa caawinayo silent inaad aamustid inaad deganaad kaa caawinayo hal sano haddaad akhrinaysid hal saac oo aad aamustid ayaa kaaga cilmi badan mateo kiel psychologist waa mahmahdan mateo kiel psychologist nisa uu ka hadlayo ama uu soo qaadanayo haddaba marka haddii qiimaha dhagaysiga uu sidaa u weyn yahay qiimaha isla joogidda adiga inaad ismaqashid agagaarkaada waxa ka dhacay aada maqashid dadka kula hadlaya aada dhageysatid waxyaalaha dhacaya aada dhageysatid adiga oo aan jawaab celinayn waxay ku siinaysaa isbedel nolosha ah in neerfayaashii ama unugyadii ay furfurmaan oo ay isfurfuraan islamarkaana maskaxda ay soo dayso dhacaanka la yidhaahdo dobamin oo aada noqotid qof degan ee xasiloon ee isla jooga ee og wax kastoo agagaarkiisa ka dhacay sidoo kale xasuustiisana ay wanaagsanaato maxaa lagaa rabaa marka number one qodobka ugu horey ee aad samaynaysid waxaa waaye every one hour every one hour half a five minute silent hal saaca oo kastoo maalintaada kusoo marto maalintii waxaa kusoo marto inta aad soo jeedaa isdhahnaba labaatan iyo afar saac ayaa maalinta kusoo marta afar labaatankaas saaca waxaa laga yaabaa lix saaco kamid inaa seexatid lix saaco kamid inaa seexatid sideed iyo toban saacadood ayaa kuusoo hartay sideed iyo tobankaas saacadood ee aad soo jeedid hal saac kasto shan daqiiqo oo aamusnaan ayaad samaysanaysaa oo adiga kuu gaar ah ee adiga kuu xeer adiga aada dhaqangelinaysid hal shan daqiiq ma badno hadhow dambe markaad baraatid waad ka badsan kartaa shan daqiiqo laakiin shan daqiiqo oo aamusnaan ah ee adiga aad isdhagaysanaysid gudahaada waxa ka dhacay aad dhagaysanaysid fikradaha kaasoo burqanaya aad dhagaysanaysid dareemayaasha aad dareemaysa aad dhagaysanaysid wararka kugu soo noqnoqonaya dadka waxay ku yiraahdeen adiga dadka waxaad tiray waxaad hebel ka maqasha ficiladii adiga aad samays dhagayso oo u kuurgal five minute shan daqiiqo halkii saacaba sideed iyo tobankaas saacadood markaa ee aad haysatid maalintii haddaad shan daqiiqa gelisid hal saacaba aada gelisid maxaad faa'iidaysaa waxaad faa'iidaysaa number one horta maskaxdaada matoorkii ka shidnaa inuu kaa demo oo aad heshid deganaan inaad heshid inaad adiga ishagi kartid oo aada noqotid qof hadli karo waxna dhagaysan karo inaad noqotid qof maxay qof xasiloon oo jirkiisa ama sidii qofka xataa jirkiisa u isbedelo haddaad aragta subaxii markaa soo toostid mararka qaar inuu wejigaada daalan yahay ama maalintii markaa shaqo dheer soo qabatid howlo guriga ay ku yaalla ama shaqa aad qabatid inaad daalan tahay waxa u sabab ah daalkaa wejigaada ka muuqdo wax nasasho ah ee aamusnaan ah ma aadan gelin psychologiga wuxuu leeyahay qofka maalintii geliyo shan iyo toban daqiiqa xataa fifteen minute maalintii dhan oo aamusnaan geliyo subaxi marku toos wuu ka caafimaad badan yahay dadka kale haddaba isbar qodobka ugu horey shan daqiiqo saacad kasto inaad aamusnaatid ee as dhegaysatid qodobka labaad every three hours half a fifteen minutes silent saddex saaco kasto saddexdii saaco shan iyo toban daqiiqo oo aamusnaan samee sidey kugu imaanaysaa sababtoo ah waxaan niri qaybta hore qodobka hore halkii saacaba shan daqiiqo soo saddexdii saaca waxaad haysataa shan iyo toban daqiiqo oo aamusnaan ah haddii hal mar aad wada samayn karto saddexdii saaca hal mar way fiican tahay haddii shaqo badan aad haysid oo aad waqti helayn haddii laakiin saacad kasta markay dhammaato shan daqiiqo aamusnaan aad samaysidna waa samayn kartaa laakiin noloshaada ayaad ku arki doontaa isbedelka noloshaada silent is the key to succees your dream aamusnaanta waa furaha guusha noloshaada keli ma aha hadda markaan lagama hadlaayo daqiiqadihii aan soo qabsanay ee waxaa laga hadlayaa inaad sidaadaba tahay qof aamusan ee degan waxay kaa caawinaysaa inaad hadafyadaada nolosha ku guulaysatid haddaad aragteen dad baa waxaa jiro marka ay hadlayaan xataa second aan kuu ogoleen inaad adiga hadashid markaad adiga qabsatana isla markiiba dhexda kaa soo gelaa inay kaaga jawaab celiyaan way fiican tahay inaad hadashid laakiin waxaa fiican inaad leedahay stob inaad leedahay oo aad dadka kale dhagaysan kartid oo aad adiga is dhagaysan kartid dib intaad isugu noqotid haddii aad tahay qofka hadalka badan ee dadka aan dhagaysanin ee dadka markay hadlayaan indhahooda afkooda sankooda habdhaqankooda say u dhaqaaqayaan intuu si dhiib ah u fiiriya dhagaysta aadan ahayn maanta laga bilaabo waa inaad bedeshid dhaqankaasi maxaa yeelay degdega ma fiicno degdega waxa uu keenaa dhaamij dhaawac fara badan ayuu keenaa ee maskaxiyan ah wuxuu keenaa cimri degdeg in maskaxdaada qeybaha unugyada ay soo celiyaan dhacaamo aan ku wanaagsanin islamarkaana da-da ay kugu soo degdegto ee aada noqotid adigoo yar qof cimri degdega ayay keenaysaa haddii aad tahay qof aan wax dhagaysanin waa inaad isbartaa habdhaqanka dhagaysiga wanaagsan adigu isdhagayso naftaada dhagayso fikradaha kaasoo burqanay dhagayso maskaxdaada maxaa ka dhex guuxay dhagayso dareemayaasha wadnahaada say u garaacmayaan dhagayso isla joog sidoo kale dhinaca kale dadkana si fiican u dhagayso qofka marka uu hadlaayo ilaa uu dhammeeya ha u jawaabin hana raadinin jawaab ilaamaa qofka uu dhammeeya markuu dhammeeya qofkaasi madaxa u ruux waad mahadsantahay dhe markaas u jawaab haddii aad aragto qof hadal badan ee maantoo dhan daldalmo hala murmin hala hadlin dhagayso marka ugu dambeysa isagaa isqaboojinay markuu arka adiga inaad aamusan tahay ead dhagaysanaysa saa isqaboojinay wuu kula qabsana marka dambe si uu kula qabsada marka waa inaad adigii habdhaqankii uu kaa arkaa qofka kale silent help your body and mind aamusnaantaasi aad adiga isdhagaysanaysid ee aad deganaan badan dareemaysid tusaaloo kale haddii ilmahaada aad ku dhex jirto oo ilmihii ay buuqayaan oo ilmihii ay qaylinayaan oo ilmihii ay shanqarayaan ha ku qaylina ilmaha aamusa ha dhihin ha aamusiini adiga aamus oo dhagayso oo cunug kasta wuxuu sameynaa fiiri waxaa kuu bixi doono qayladaadii adiga aad qaylinayso ilmaha aad celinaysa inaad qaldaneed aad aamin aad arki doontaa u fiirso ilmahaada bar ilmahaada waxaanay waa sharci waxaan sharci ma aha ilmahaada wuu ogyahay debka haddaad barto debka in la taabto sharci ma aha koobka halkaa saara in la qaado sharci ma aha tvga in la daaro sharci ma aha ilmahaada haddaad bartid sharciyo boundaries ama xuduuda haddaad bartid uma baahnida inaad celceliso iska daawo soo xaadir dareemahaada soo xaadiri maqalkaada soo xaadiri araggaada soo xaadiri dhadhankaada soo xaadiri kadibna daawo ilmihi waxaad arki doontaa noloshaada inay isbedesho waxaad arki doontaa jirkaada inuu isbedelo waxaad arki doontaa maskaxiyan iyo habdhaqan iyo deganaasho inaad isbedeshid sidoo kale dadka kalena ay kaala kulmaan hadallo wanaagsan gudahaada uu kasoo baxo hadallo nabad ah falcelin nabad ah fikir nabad ah oo maxay waxtar leh bulshada waxtar inuu kaa soo baxa laakiin haddii aad tahay qof heeqsan ee daalsan ee wuxuu ku daalsan yahay aad ogeen wax kastoo kaa soo baxana waa wax dhibaato geysta waa wax negative ah soo hadda kadib hal saaca shan daqiiqa is dhagayso adiga keliga dadka markay hadlayaan dhagaysa iyaga u daa waqtiga ilaamaa adiga lagu faaruqiyo ee hadalka lagu siiyo ha qaadan you need listening your thoughts mar kale qodobka shanaad waxaad u baahan tahay inaad dhagaysatid labada cod ee ku loolamaya maskaxdaada waxaa jira laba cod ee maskaxdaada ku loolamaya ee maantao dhan wax kuu sheego tootska ama fikradaha soo daadii fikradahaasi maskaxdaada kasoo daato maalintii waxaa lagu qiyaasaa tiro ahaan sideed kun ilaa lix kun oo fikradood inay maalintii kasoo dhacaan fikradahaasi boqolkiiba sagaashan iyo shan waa negative waxay kuu sheegeen ama ay kuleeyihiin hebel saas buu ku yiri heblaayo hadalkaas waxay kala jeedasaas hebel wuu ku necab yahay heblaayo way ku necab tahay sidaa ayaa lagu arkaa sidaan ayaa tahay qof liita ayaa tahay macnaha tootskaasi negativeka ah waxyaalaha dadka agagaarkaada ama bulshada ama waxaad dhagaysata ama waxaad ka maqashay baraha bulshada ayuu kugu soo celcelinayaa si negative ah haddii tootskaasi aad u dhabagashay aad dhagaysatay waxaad arkaysaa inuu been yahay ama negative yahay oo uu kuu buuxinayo dhinac xun waxaa jira buufinka caruurta ay buufiyaan marka la qabto marka caadi u yahay wuu fiican yahay waa wax iska la taaban karo laakiin marka la buufiyo la buufiyo aaryada laga buuxiyo afka laga xiro wuxuu noqonaa wax buufsan sidoo kale maskaxdaada labada cod ee ku loolamaya mid waxaa la yihahdaa xumasheeg mid waxaa la yihahdaa samasheeg midka xumasheega sida buufintaasoo kale ayuu u buufiyaa waxyaalaha negativeka waxaana u sabab ah shaydaanka kula nool shaydaanka wuu jecel yahay inaad adiga dembi ku dhacdid shaydaanka wuu jecel yahay inuu dhibaatadaada kuu horseedo laakiin adiga inaad garatid ayaa la rabaa ee aad dhagaysatid ma shaydaankiiba buufinka buufinaya mise waa codkii fikradihii saliimka ahaa ee hal abuurka lahaa adiga kaa soo baxay dhagayso ee qor fikradaha kaasoo yaacay maalintii shan daqiiqa u fadhiiso dhagayso waxaad arki doontaa noloshaada inay isbedesho waxaad arki doontaa hafikirkaada iyo banaankaada waxaad ka aaminsantahay iyo waxaad gudahaada ka aaminsan tahay labadaba inay ku noqdaan wax nadiif ah ee xalaal ah ayaad arki doontaa qodobka ugu dambeeya ee toddobaad ee muhiimka ah inaad ku dhaqantid haddii aad doonayso noloshaan inaad wax ka bedesho waxaa waaye listen your feeling and be quiet dareemayaashaada dhegeyso dareemayaashaada waxaad dareemaysaa mararka qaar xanuun xanuunka naftirkiisa dhegeyso u fariisa shan daqiiqo waxaad tidhaahdaa fiil dareen meesha xanuunka oo ka jiro kadibna aqbal haddii aad culeys dareemaysid u fariisee dhegeyso culeyskan xagee buu ka imaanayaa shan daqiiqo aamusnaan sii adigoo aamusan koyt ah deganoo aamusan deetana dareenkan meeshu ka imaanaya waad arki doontaa ilaah uu kasoo burqanaya ad arki doontaa so feeling ayaa la yihahdaa waxaa jira emotional feeling dareemayaasha inteena badanna qarqiyo maalintii ee aan ka jawaab celino ama cuqdada caloosha aan ku haysano dareemayaashaasi waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa waxaa weeyaan qiiro qiirooyinkaasi ilaa lix ayay ka kooban yihiin oo cashiro badan hore aan u sharaxaan kusoo qaato kow cabsi fear cabsida marka badanaa waxyaala aad ka cabsatid dhexdaaday ka guuxayaan soomaa maskaxdaaday ka guuxayaan waa feeling inaad dhegeysato horta oo tiraahda dareenkan cabsida ah muxuu ahaa xagee buu ka yimi dhegeyso shan daqiiqa si kadib markaa jawaabteeda waad helaysaa dareenka meeshuu ka yimaad murugo ama sadness haddaad dareento shan daqiiqo is dhegeyso murugadan xaggee kasoo burqanaysaa maxaa u sabab inaad murugootid gudahaada dhegeyso isaa kuu sheegay dareemayaashaada kuu sheegay listen your feeling dareemayaashaada dhegeyso haddii aad dareemaysid dambiilanimo ama gilt muxuu yahay dhageyso dareemayaashaas markaad dhageysatid waxaad arki doontaa waxaad arki doontaa inaad tahay qof caafimaad qabo waxaad arki doontaa inaad tahay qof maskaxda aan culeys ka dareemaynin qof hadallada dadka aysan dhibaynin qof waxyeelo banaanka waxba aysan ka dhibaynin qof faraxsan ayaad noqon doontaa sidoo kale hilmaanka waxaad hilmaami jirta waad ka fiicnaanaysaa maxaa yeele dareemahaada ayaad dhegeysanaysaa xasuusahaada ayaa soo noqonaya sidaa darteed isku day lixdan qodob waa lix qodob lixdan qodob inaad noloshaada ku dabaqdo qodobka koowaad waxaan dhahnay saacad kasta shan daqiiqo dhegeysisasi qodobka labaad waxaan dhahnay saddexdii saacadoodba shan iyo toban daqiiqo oo dhegeysi hubi maalinta inaad haysatid qodobka saddexaad waxaan dhahnay furaha guusha ama horumarka ama waxa aad rabto success aad ku gaaraysid ogow waa dhegeysiga haylaabin maalin kasta maskaxdaada kusoo celceli dhegeysa fikradaha maskaxiyan ee thoughtska ama mentaligaada kasoo dhexbaxay iyo qodobka ugu dambeeya dareemayaashaada adigoo aamusan dhegeyso hadalka badan yare ha noqonin qof hadal badan oo iska hadlo markaad hadashid wax muhiima ku hadal markaad hadashid waxa loo baahan yahay ee dadka ku dhageysanaya geli kara ku hadal haddaad tahay hooyo caruurta ay mashquuliyeen hoosha ay ku badatay oo isdhegeysigan aad bilowdid hoosha way kuu fududaan doontaa caruurtoo dhanna waxay kuu noqonayaan wax iisi ah ee fudud sida aad moodaysid maaha haddii aad cusub tahay ee markii kugu horreysay aad kusoo biirtay janaalkayga wax badan ayaad ka baran doontaa waa huba subscribe dheh soo dhawow sidoo kale haddii muuqaalkan aad ka heshay ha ilaabin inaad sheergaraysid isla markaana asxaabtaada aad la wadaagtid like iyo sheerna ha ilaabin aad baan salaamaya asalaamu calaykum raxmatullahi barakatu real state bilanay abaayo bil kastaba kiraa beerka ila xanuunta kiro kama baxdo baa nahay waxaan kuu soo wacay abaayo tale aad u habboon ee bilanay bal wax sheeg bilaash weeye warkaagu iyo booloxoofta caddaana barniyey bil kastaa mushaar baad qaadataa waxay kaaga baxdaa lacagtu cusbur iyo cilaan iyo waxaan looba joogin ee beesada aruursoo abaarmanti ka iibso oo abaayo sidee real estate nairobi la xiriir oo ka hel afar qol iyo fadhi saddex qol iyo fadhi laba qol iyo fadhi biiro gaar ah qofku waxa uu bixinayaa boqolkiiba soddon inta kale waa uu iska yaryaraynayaa qofkana waxaa la siinayaa dukumiinti sharci ah oo caddaynaya inuu gurigaasi iibsaday haddaba real estate ka faa'iidayso oo iibso sidoo kale waxaad iibsan kartaa saddex qol iyo fadhi waxaad kaloo aad iibsan kartaa afar qol iyo fadhi saddex qol iyo fadhi warkiinna waa runtii afar qol fadhi yaaba iska heli karaba oo jikadii iyo ku jiraan suuligii ware dhaawo wiilkii way kanaabo waad maqlaysaa caqliga wanaagsan waxa uu tilmaamayo intaad baaburiidsashay iyo waxaan loo joogin adeegsanaysay ayay lacagtaadii ku dhammaatay ee lacagtaada inaad uruursato guryahan wada raqiista ah owlaadaada iyo aradaada kiradaha kaga baxeen oo u iibi weliba hal mar shubi mayside waxaad shubaysaa boqolkiiba soddon allay lee real state lagu raystay baan ku yidhay wiilkaygiyo waayahay aabbo taladaas waan qaatay nairobi baan tegayaa haddana ka soo iibsanayaa in sha allahu tacaala weliba intaa waxaa dheer oo ay ku siinayaan warqad sharciyaysanoo caddaynaysa guriga inaad adiga leedahay mustaqbal wanaagsan weeye waa cajaa'ib alcajaa'ib